shirkan horta wuxuu ka qeyb yahay shir guud ahaan dalka soomaaliya o dhan ka socdo qorshe ka socdo saad ola socotay waa tii bishaan bisha bisharada aan ku guda jirno dhexdeeda shir uu ka dhacay magaalada muqdisho amniga looga hadlayo madaxda qaranka ay hogaaminaysay waxaa kaloo dareemi kartaa dalka hadda xilliga lagu jiro xilli kala guura inuu yahay ciidamo dalal kale oo aan darisyannahay iyo kuwa aanna darisayn intaba oo besha caalamka ka kala socda inay dalkayga joogaan oo ciidanagood ilaalin u yihiin waxaa markaa uu shirarka hadda ka socdo dalka soomaaliya gaar ahaan midka hadda maanta magaalada kismaayo ka socdo uu ku salaysan yahay sidii dalka amnigiisa loo xasilin lahaa cadowga looga saari lahaa degmooyinka iyo deegaanada maqan loo qaban lahaa marka waa shir dalka lagu xasilinayo haddii alla idmo marka midkan maanta aad qabateen dabcan waxa uu ku kooban yahay deegaanada hoos yimaada maamulka jubbaland soo maha ha kan wuxuu ku kooban yahay deegaanada hoos yimaado dowlad goboleedka jubbaland marka maxaa hadda xilligan loogu baahday tusaale ahaan howlgallo ka dhana al-shabaab intaas way socdeen al-shabaab intaas iyaduna hadba meesha ay karto ayay weeraro ka geysanaysay marka maxaa hadda shirkan loogu baahday muxuu kaga duwan yahay howlgalladii hore u dhici jiray ee al-shabaab ka dhanka ahaa muxuu hadda kan kaga duwan yahay laga shirayo walaale wa aad aad baa umahadsanta caashoy walaale wuxuu uga duwan yahay midkan sidaad og tahay ciidamada saa horeyba ugu eri hadalkiiga hore ciidamada dalka ku sugan wakti baa ku socdo haddii alla idmo kolley dabcan sidaan wada ognahay maadaama marka ay saas tahay in la diyaariyo ciidamada soomaaliyeed in deegaanada gacanta shacadowga ay ku hayaan laga xoreeyo si wadajir ah iyadoo ciidanka soomaaliyeed iyo ciidamada kaleeto oo caalamka oo ka jooga dalka soomaaliya beesha caalamka ka jooga dalka soomaaliya bay iskaashanayaan runtii waxau ku salaysan yahay oo kaleeto de in shacabkii siaad og tahay soomaaliyeed nidaamka dawliga waa waxaa loo diyaarinayaa cod system ku salaysan doorasho qof iyo cod ah deegaanada aan xorta ahayna kama dhici doonto waktiga doorashadaas imaan doonto haddii alla idmana waa wakti kooban oo aan garan karno oo muddo yar inaga xigto marka in dib u xareen deegaanadii lagu sameeyo haddii alla idmo yaa idinkala qayb galay kulankan maamulka yaa kala qayb galay walal kulankan wuxuu ahaa kulan ballaaran oo ay ka qayb galeen dowlad goboleedka madaxka kala socotay oo hogaaminayo madaxda ku-xigeenka dowlad goboleedka iyo wasiiro aan anigan aan kamid ahay iyo saraakiil ciidamo oo ka kala tirsan ciidamada soomaaliya ama kuwa dowlad goboleed ka ahaadaan ama ciidanka maxooga dalka soomaaliya ha ahaado sidoo kale ciidamada ka jooga amisom saraakiisheeda si qeybtan sidoo kale saraakiil ka socotay u n ta iyo ama beesha caalamkaba aan ku dhaho marka wa wuxuu ahaa shir aada ballaaran ahamiyad wanaagsanna leh marka ma jirtaa wakti loo qabtay in howlgalladan hadda laga shirayay ee lagu beegsanayo al-shabaab xilli maa jira la qorsheynayo inay bilowdaan aad baa umahadsanta caasho walaashay arrintaas sidaan saan saan isleenahay waxaan ka hadlayno iyo waxaa laga shaqeynayo waad garan kartaa waa xaalad ku salaysan xaalad ciidan waxaan isleeyahay marka waxyaalaha loo baahan yahay kamid ma ahan in waktiga iyo saacadda cadowga dalka uu leeyahay laga xoreynayo in la qabto ama wakti loo yeelo wax saxa ma ahan laakin waxaan doonaynaa biidn illahi tacaala anakoo dadaalkaiyo kaanaka waktigeeda ku xisaabtamayno allana kaashanayno in sida ugu dhaqsaha badan aan uxore aan u xoreyno deegaanada gacantayda ka maqan
imise degaan baa maamulka jubbaland gacantiisa ka maqan oo hadda aad jeceshihiin inay maamulkiisa idin hoos yimaadaan xaqiiqiyan de saad og tahay gobolka jubbada dhexoo dhexoo dhan gacantayda uu ka maqan yahay degmooyinka adigo ugu yaraan toddoba degmo oo kamid ah dowlad goboleedka gacantayda ka maqan deegaano kale oo dawladdu ay hayso oo degmooyin oo xor ah laakiin laga yaabo in tuulooyinka ama qeybaha ka degmadaas ka qeybo ka tirsan inay cadow ku dhumaaleysanayaanna way jiraan marka haddaad bal qiyaas ka bixisid muddo dheer intuu maamulka jiray iyo ka horba al-shabaab deegaankaasi aad bay u joogeen maro badanna dhibaatooyina ka dhacay marka muddo intee la-eg baad isleedihiin howlgalladiina way ku suurtogeli karaan in deegaanadaasi ay gacantiina dib usoo galaan walaalaha howlgallada horta waa mid aan rajeynayno biidnillahi tacaala inta badan soomaaliya o dhan inay ka dhacdo sida shirkii ka dhacay muqdishoba lagu go-aansaday laakiin anaku wakti kasta waxaan diyaar unahay biidn illahi tacaala ama xilli yaroo kooban waxaan diyaar unahay in deegaanada hoos yimaado dowlad goboleedka ama degmooyinka maqan ama gobolka si asal ahaanba maqan haddii cadowga ay haystaan oo inta badan ah cadowgu waxa gobolka uu ka maleego uu ka maleego makriga ummadda soomaaliyeed lagu dhibaateynayo in sida ugu dhaqsaha badan aan u xoreyna insha raxmaan haddii alla marka kulankan maanta aad yeelateen adinka iyo dowladaha idintaa kuleeyaba ma mid maanta ku kooban buu ahaa mise maalmo kaluu socon doonaa saddex maalin buu socon doonaa haddii alle marka markaasaad go-aansanaysaan xilliga iyo goorta howlgalladu bilaabmayaan dabcan haddii alle